wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan waa idaacaddeenii aroornimo booliiska puntland ayaa ku dhawaaqay howlgallo amni oo ay ka sameynayaan magaalada boosaaso toddobaadkan ayaa magaalada lagu dilay madaxii shirkadda b n o ee maamulaysa dekedda magaalada boosaaso ciidamada amnigu waxay dadweynaha ka codsadeen wada shaqayn wariyaha magaalada boosaaso ee v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay shirkan jaraa-id ayaa taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse waxa uu ku sheegay in magaalada boosaaso ay ka samaynayaan howlgallo uu ku tilmaamay in ciidamadu ay ku sugayaan ammaanka magaalada boosaaso oo bilihii u dambeeyey ay ka dhaceen dilo loo geystay dad shacab ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada puntland ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifayn lahaa wey ciidamada howlgalka ka samaynaya gudaha magaalada boosaaso oo ku sugnaa goobta shirka jaraa-id ayaa taliyuhu kula dardaarmay inay shacabka u turaan muddada ay howlgalka ku jiraan
ciidanka waxaan kula dardaarmayaa oo ku amrayaa dadweynaha in si fiican loola dhaqmo dadweynaha in xiriir wanaagsan lala yeesho dadweynaha in xogta ay soo gudbiyaan ee aan la shaacin dadweynaha in sida ugu dhex waa walaalihiin waa hooyooyinkiin waa adeeradiin inaad si wanaagsan ula dhaqantaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa taliyaha ciidanka booliisku waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada dadweynaha waxaan ka rabnaa siday horeba noola shaqaynayeen inay nala shaqeeyaan siday u sheegayeen inay u sheegaan howlgalkan ciidamadu ay ka samaynayaan gudaha magaalada boosaaso ayaa ku soo aaday xilli afartii bishan uu nin hubaysani toogasho ku dilay madaxii shirkadda p n o bool farmuusa iyadoo ninkii dilkaa geystana ay ciidamadii ilaalada u ahaa madaxii shirkadda p n o ay toogasho ku dileen weerarka lagu dilay madaxa shirkadda p n o ay sheegatay xarakada al-shabaab oo ku baahisay warbaahinta ku hadasha afkooda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso